madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarigga ka jiray waaxda la socodka waxqabadka hay-adaha dowladda kadib munaasabad ka qabsoontay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu soo xirayay la xisaabtanka xukuumadda dan qaran taasi oo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku qiimeeyey waxqabadka iyo qorshayaasha wasaaradaha wixii ka hirgelay ballanqaadkii ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ku adkeeyey wasaaradaha dowladda in ay ka dhabeeyaan ballanta ay la galeen shacabka soomaaliyeed isla xisaabtankuna uu noqon doono mid joogto ah wixii laysku heshiiyey ayaanu isweydiinay maxaa ka hirgalay maxaanse ka hirgelin waxaan ku faraxsanahay oon ugu hambalyeynayaa inay wasaarado badani inay buuxiyeen lixdii buleeda lasoo dhaafay wixii laga rabay ay qabteen sida caadiga ah hadda haddii tartan la galo ama exam ama imtixaan la galo dad waxaa waaye waxay keenaan darajo sare kuwana waxay keenaan waa ku xigaan kuwana waaba dhacaan inta badan marka halkan sanadkan waxaan ii muuqatay inaan aada loo sii waa dhiciddu waa jirtaa laakiin aada looma sii dhicin marka waxaan nidhi maadaama aan samaynayno wax cusub oo ku cusub soomaalida oo ku cusub dowladnimadeenna marka ugu horeysa waxoogaa flexibility baan muujinay lixdan bilood ee ugu horeysa laakiin midda dambe ee aniwalka ee lixda dambe soo dhammaatay ama soo socota waxaa waaye waa waa warku adkaa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xukuumadda dan qaran ku bogaadiyey guulaha iyo waxqabadka muuqda ee ay xaqiijiyeen sanadkii lasoo dhaafay taasi oo horseeday in shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg dowladeed oo hufan iyo xaqiijinta hiigsiga xukuumadda maanta waxaan daafurnay c d u center for delivery unit soomahan yaa lasoo furay tiamka delivery unitka inay de the whole time engaged ahaadaan wasaaradii waxaan banishment wax la ysku ciqaabaya ma aha ciqaab ma aha in deliverygii laga xisaabtamo oo laysla arko marka tiamka delivery unitkaha shaqada ugu badan yaay ku soo dhici doontaa lianna waxa qabsoomi waayey ama gaabiska galay asbaabay leeyihiin reasonsaa jiro reasonskaas waxaa laga yaabaa wasaaraddii ama hay-addii ama mas-uuliyiintii meesha joogtay walax ka baxsan beyond their ability wax aanay awoodin oo aanay hayn aanay soo heli karin in ay ahayd sababta ay gaabiskaa u dhacay mas-uuliyaddaas delivery unitka iskale meesha inay tagaan arkaan wixii wasaaradda ama hay-adda ama leadershipka joogaahe capacitigooda ama awooddooda ka baxsan ayagaa laga oo ay in la qabtan ay ahayd delivery unitk laga rabaa inay waxaas ay ka saacidaan wasaaraddaas iyo xafiiska prime ministerka
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si wada jir ah abaalmarino u guddoonsiiyey qaar ka mid ah madaxda wasaaradaha kuwaasi oo ku muteystay u adeegidda bulshada hufnaanta iyo waxqabadkoodaba